bsm اllahi alxamdu lilah wsalaatu wasalaam calaa rasuuli اllah awalan waxaan u mahad celinayaa allaha weyno waaxidka ahe na abuurtay dabadeedna nagu galladay nimcada islaamka bacdallaah waxaan mahadcelinta alle ka bacdi rabaa inaan u gudbo mawduucii aan meeshaan shirkan u qabannay shirkaani laba ujeedduu lahaa ujeeddada guud waxaa weeye in aan ka hadalno dhibaatada ka jirta gobolka shabeellada hoose gaar ahaan soomaaliya waxa ay tahay dadku waxay yidhahdeen waxaa isdirirsan soomaalida laakiin soomaalidu isma dirirsanee waa la isku dirayaa salka dhibaatadaas baan ogaannay in badan baan daba joognay wax badan baan ka digaynay wax badan baan meelo badan u tagnay ciidamada amisom ayaa mas-uuliyadda dhibaatada ka socota gobolka shabeellada hoose intooda ugu badan leh inta ka soo hartana waxaa iska leh madaxda dowladda soomaaliyeed oo aan ku shaqayn matalaad sharciya ku shaqeeya matalaad shacabe ku shaqeeya keliya boobka hantida iyo xukunka dalka keliya ee aan dadka iyo dalka midna danayn maslaxadooda ciidamada amisom dhibaato badan bay geysteen in badan baan la kulannay in badan baan ergo u dirnay in badan baan nidhi war ku ekaada wixii laydin idmaday oo aad noo sheegteen inaad dalka ku timaadeen oo ahayd nabad ilaalin waxba waa ka suurogeli waayeen waxay caddaysteen inay u joogaan nabadka ilaalin soomaaliya waxaan leenaha marka ciddii wax ku siin jirtay oo ku keentay oo beesha caalamka ahayd inay nabad ilaalin soomaaliya ka sameeyaan waxay isku beddeleen nabadka ilaalin soomaaliyeede waa inay joojiyaan annaguna waxaan ku dhalaaqaynaa maanta kadib ummadda soomaaliyeed oo dhanna aan ugu baaqaynaa in ayagana la iska dhiciyo lana dacweeyo oo dhibaatadii ay geysteen ciddii ku kaalmaysay iyo ayagaba lagu dacweeyo oo adduunyada loo sheego caddaymaan haynaa waxaan iska leenaha waraan la soo boodno oo cadiifadi naga keentay maahan waa waxaan wax badan ka baaraandegaynay waa wax saddex sana iyo wax ka badan soo jiitamayey waa waxaan buruuf cad u hayno sawirra u hayno dhibabkay geysteen oon dukumentiyo u hayno oon wadahadallo iyo shirar aan yeelanno u hayno oo shakhsiyaadka ayaga ka mida iyo madaxdooda aan la kulanno aan u hayno oon kuwa sida tooska u abaabulo haddeer ku hawlan sida subagloo kale oo asagu hadda gaarayba inuu isirkii soomaalida qayb ka noqdo uu jufojufo ugu kala safto kuwii kaloo amisoomna ay noqdaan jamhad calooshad u shaqaystayaaloo la kiraysto oo la yidhaahdo intaa qaadee hebel baan ishaynaaye hantidiisa ii soo burburi ama naftiisa ii soo dil ama madfac la dhacmeelbluu degan yahay dhibaatadaas baa ka jirta gobolka ujeeddada ugu weynoo shirkan aan ka leenahay waxay tahay haddii aan nahay beesha habargidib annaguna inaan caddaynayno wadahadal iyo udigis iyo tilmaamid xal waa uga weynay dowladdiya ayagaba maanta kadibna inaan nafteenna iyo sharafkeenna iyo maalkeennaba difaacanaynoon iska dhicinayno amisom ummadda kaleoo soomaaliyeedna inaan ugu baaqno nimanku waa nabadka ilaalin nabad ilaalin nooguma joogaane sidaa u ogaada oo iska dhiciya wax la haysto goormuu xorobaa markuu ogaado in la haysto mar haddii soomaalidu ogaato in la haysto nimanku ay nabad ilaalinaysan ay nabadka ilaalin ula joogaan waa isnaqan ciidamo shisheeyo dalka yimaada oo waxay u yimaadeen bedela waddaday mari jireen bay iyaguna marahayaan mid ka duwan ma mari doonaan kooxda soomaalida hadda madaxda u ah oo u taagan keliya boobka xukunka iyo xoolaha ee aan dalka iyo dadka midna dan ka lahaynoo kambaynka hadda ugu jirta toban xildhibaan baan leenahay kuu codeeyeene reebel gaashaan may amraysaa ciidanka gaashaan ciidankii laskeliyo laislahaa waxbaynu qaban doonaan may amraysaa reebel ha ku duuleeno ay soo burburiyeene haa haa waa ku amraya amisom ma ku daraysaa haa ku shaqaynhayana ayadana waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ha arkeen hana ka diyaar garoobeen waa masiibo qarana mar kale inaysan ku soo laaban wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illah alxamdu lilah ilaahayna abuurtay aan u mahad celihaynaa oo malka isugu kaanga keenay danaha annaga inaan ka hadalnana na waafajiyey bacdi rabbi waxaan u mahad celinaynaa ragga abaabuli shirkan annaga ahoo ka qiirooday dhibaatada jirta waxaan shirka jaraad u qabanaynaa dhibaatada gobolka shabeellaha hoose ka jirta oo daashatay dagaalka loo caal waayey oo ceebta ah oo dhibaatada badan geysanaya wax mataqaanaa dawo u heloo dawliyana la waayey ka socda konton kilomitr meel caasimaddii u jirta dalkuna madaxweyne uu leeyahay madaxweynihiina loo ban iyo mataqaanaa inuu kambayn uu ka doortay oo beeshii beelaha ku dararaaya beelbeel uu leeyahay ii kambayn gareeya dalka inuu isku soo noqonaan rajayhayna haddii ilaahay idmo ceebtiisana soomaali ha ogaato waxaan leenahay intaas markaan ka gudbo ciidamada amisom madax dhagalo ha maqlo ciidanka amisom qaybta uganda annaga waa la diriraynaa saddex sariixabad nagu wadaan beelo dariraayay beel saarsan yihiin waa la diriraynaa madaxa dhagalow ha maqlo cid walba ha ogaato waa wajahaynaa kuwa iyaga ka xoog badanaan wajahnay ayagoo ceebaysan oo dhiig leeya ee ka carareen halkaan
lix saacaan weerarayna haddii ilaahay idmo ayagaana kalifa inaan weerarno iska dhicinno beertanadii iyo guryahanagii iyo ilmahanagii iyo xaruurtanadii ayay weerar joogta ku haayaan ayagoo qabiil aan dirayno soomaaliyaho walaalahana oon iska dhaliya xigno ayagoo saarsan ha ku talagaleen ha ogaadeen beel soomaaliyeed oo beelaha soomaaliyeed beelaha ugu xooga badan ka mid ah inaan nahay oo qani ah inaan wajahayno dagaalkoodana ha ogaadeen waxaan ku dacwaynaynaa dowladaha dhaqaalaha siiya midowga africa midowga yurub ee baalkii dowladda america oo dhaqaalaha siida ha ogaadeen dhaqaalihii inay u adeegsanayaan inay qabiil weeraraan waxaad u soo dirteen ma hayaane waxay qabiiladii soomaali qabiilo ka mida ayay dagaal ku hayaan waa dad liito oo laalushqaatayaal ah waa dad liito oo shadaalkoodii iyo gaadiidkoodii ka gadanaya xamar iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka ka gadanaya ma ahan dad nabad ilaalin u yimid waa dad yeey ah oo wasaqa weeye haddii ilaahay idmana waa ka xoraynaynaa dalkanaga iyo dadkanaga waa ka xoraynaa waa iska dhicinaynaa saas ha la ogaado Eh, waxaan leeyahay jenaraal suragle waa jenaraal walaalkana ah dad dawlad aan darisnahay walaalana aan nahay ceebta lagaa sheegaya iska dhaq hana u noqonin mar dambe waa lagu ogaaday gruuf cadaa lagu hayaa lambar konton inaad tagtaan ognahay waxaad ka samaydaan ognahay ciddaad gacanta soo qabateed u dhiibtaan misoonaan ognahay waa fow inaad u kor- korkaaga saaran yahaan ognahay waa fowna eh, dadkiisi xamara ku soo qaxay asaguna halkaasuu rabaa inuu weerar ku hayo dadka oo weerarna ah dadkiisuna uu ku soo qaxay saas isaga ogaado waxaan leenahay dowladda soomaaliya oo magaca ah magaca magaca ah shakhsiyaadka ku howlan oo magacooda mar dhuu caraba shirkan shirka kooxdaa sheegaynaa oo madaxda ah oo qabiilnimada uu hiilaya beesha aan dirirayno oo madaxa dalka uu sarreyna shakhsiyaadka hoosoo ka mid ah oo amagu saarada gaashaaniga ku jira ama golaha fulinta ku jirana magacyadooda hadda waa soo saarayna haddii ilaahay idmo waan ognahay xogaalaan u nahay annaga dowladda waa ku jirna laakiin waa ka xigshoonaayeen madaxda annagu waa ka xigshoonaayeen inay beelo soomaali la kala saftaan ki annagaaba ku filan annagaa dad qaniye ah dad ducufaahoo mataqaanaa qabiiloo yaryaroo dariraayo inay qabiil lamid- lamid la saftaanna inagu maba u dirsan mana ku ogin marka waxaan leenahay waa wajahaynaa annaga waa diideen waa loo caali waayey wax badanaan dacweynay waxaan u sheegaynaa yubeni museveni ciidanka aad soo dirtay isagoo jabayo oo jabayaan soo diraynaa haddii ilaha idmo haddii aysa saraakiisha joogta gobolka shabeellaha hoose dhibaatada ay ka wadaan oo ay ka wadaan oo beesha habargidir ku wadaan intay iska joojin jawaabay la kulmaayaan albaab ninka garaaca jawaab la kulmaan layidhi jawaabay helaayaan waafi ah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آه، إلهي بما تعلنا يا أولا وآخرا بعد الرب وحن لنا إيمانتي شركة جرائد أو ماشان كوكا برني باشا هبر قدر خاصة أهان هبر قدر تدقن قبل كشبه لدى هوسي waxaan maanta shirkan jaraa'id u qabannay dhib aan qarsan weynay ee dowlado qaran ah ayaan la soo xisaabtami jirnay xisaabaad adag baan geli jirnay markaan aragnay ummaddii soomaaliyeed khaas ahaan ummadda ee dir koofureed iyo dir waqooyi iyo ummaddii soomaaliyeed inteedii badnayd ee inay ummaddaani kufac noqdeen beesha habargidir oo hawiye qayb yaroo ka mida ah waxaa lagama maarmaan noqotay inaan maanta shirkan jaraa'id meeshaan ku qabanno waxaa aad iyo aad culays u noqday ummaddii soomaaliyeed iyo dowladdii soomaaliyeed arrintaas ayada ah saddex sano iyo washi inaan arrintaasi gogol kasta iyo geed kasta iyo guri kasta aan u fadhiisanno nasiib darro wax ka soo baxay oo natiijo ah shirarkii ka dhacahayey oo maamulka koonfur galbeed ay qabanahayeen iyo dowladda federaalka ah wax ka soo baxay oo natiijada nooga soo baxday ay noqotay in ummadda maatada iyo beeraha iyo ciidamada gaashaan iyo dowladdii dhexe iyo qabiilkiiyo ishuwan inay ummaddii baabi'inayaan waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa iyo beesha caalamka cid kastoo na dhegaysanaysa beeshaani inuu ka dhammaaday dulqaadkii inuu ka dhammaaday wax alla wixii maanta aan geysanno wax dembiga kuma lihin dowladda federaalka ahaa ogaanaysa arrintaas waxaa ogaanahaya dir meel kastoo ay joogto waxaa ogaanahayo ummadda soomaaliyeed oo hawiyaahoo meeshaas indhaha ka fiirsanaysay ummaddaasoo dhan intaas baan u cilaaminaynaa wax alla wixii maanta aan geysanno wax dembiyoon aan ku leenahay aakhiriya adduun ma jirto culummo iyo caamana arrintaasi fadwaan u soo helnay nafteenna iyo maalkeenna inaan difaacannana shareecada islaamkaana amraysa waan isdifaaci doonnaa hada wabillahi towfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu